Guddoomiyaha degmada Dinsore Axmed Aadan Cabdi oo booqasho kormeer ah ku tegay garoonka ciyaaraha degmada si uu u soo qiimeeyo baahida loo qabo dayactir ballaaran oo lagu sameynayo garoonka oo burbursan muddo ka badan soddon iyo shan sano kaasoo baahi badan u qabeen dhalinyarada ciyaartooyada degmada maamulka degmada Dinsore ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo adeegyada bulshada gaar ahaan dhismaha iyo dib u habeynta xarumaha muhiimka ee dhalinyaradu ku nasato una adeega horumarka isboortiga deegaanka si kor loogu qaado dhiirigelinta dhalinyarada asbaabta meel lihaa gemerwowna garoonkii kubadda cagta ee degmada diinsoor oo runtii ka muuqdo burbur lixaad leh oo baahadaas eed uwiinta gudoomiyaashii hore gudoomiyii dhisi ka bacda ibraahim maxamed nuur gudoomiyaashii kale kocodsan inuu dhisan laakiin uu suurta kaa waayeen iyo gebaaqda meel ka jawaabaya gudoomiyaha degmada diinsoor mudane axmed aadan cabdi axmed daacad oo runtii ah nin oo dhalinyarada iisuun dhegeysada satixkaay nood isnoodgaraasha oo xaqiiqdii baaqilkiiga iyo farxad lama filaan inuu ku weeli in garoonkii dib loo dhiso injeeda garoonkii oo quruxda badan iyo diinso si ku qurux badan weliba loo dhiso injeeda oo agta in roogiisa la digisa dhalinyarada oo siga mushaaxfidan oo si qurux badan isma aragto insha allahu tacaala gudoomiye jiro joogo kaaliina runtii garoonka argeysta baaxadda lihi in badan riyooyinkuna mid ka mid ah uguudi in nuu dhisa kolley alxamdulilah geena ninkii nuu dhis fadi ninkii maaragtay oo hooshii nagacbal fadi intaba heeshin waa nuu suurtagashay codsiga ay u jeediyeen maxaa la dhihi jiray sbortiska wuxuu ka mid yahay isdhexgalka bulshada maadaama dhalinyarada badana shacbiyadda caalamka dhan lagu tilmaamo boqolkiiba toddobaatan iyo shan inay dhalinyaro yihiin sbortiskana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha bulshada isdhexgalkeeda abuur uu ka mid yahay maadaama maanta arrintaas farxadda leh guddoomiyaha uu nala wadaagay inuu codsigii dhallinyaradii loogu soo jawaabay oo maanta diyaar u yahay farxad weyn ay noo tahay waanu ku mahadsan yahay guddoomiyaha bacdullah waxaa mahad iska leh guddoomiyaha degmada diinsoore mudane axmed aadan cabdi cali oo maaragtaa mar walba u taagan in oo bulshada ku dhaqan degmada diinsoor inuu baahiyadooda uga jawaabo si deg deg ah gudoomi mar la wada mahadsan tahay geekan maybarowne ee uu isbartiibidii degmada diinsoor taas oo guddoomiyaha ka jawaabay baahadiya iyo inshee abashadii hajeysadeen dhallinyarada degmada diinsoor